إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fidnimo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weeraray ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo shan askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday qaraxyo ka dhacay shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalo culus ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ay ku leeyihiin gobolada shabeellaha hoose baay iyo bakool afar askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada muqdisho wilaayada shabeellaha hoose ayaa ka hadashay kamin khasaare nafeed sababay oo gaari lagu qabsaday ciidamada dowladda federaalk kaasi oo shalay ka dhacay duleedka afgooye ciidamo ka tirsan dowladda ayaa dad shacab ah ku dilay deegaan hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose siyaasi cabdinuuri siyaad oo ka mid ahaan jiray hogaamiye kooxeedyadii hubaysnaa ee soo maray dalka ayaa tilmaamay in dowladda federaalk aanay weligeedba wax dan ah u hayn shacabka soomaaliyeed maxkamad ku taala dalka maraykanka ayaa xabsi tobanaan sano ah ku riday saraakiil ka tirsan dowladda federaalk oo ay ku eedeysay inay afduubteen muwaadin amerikaan ah madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa eedeyn u jeediyey dowladda jabuuti آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegeystayaal warkii oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weeraray ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maanta weerar ku ekeeyeen ciidamada maamulka jubbaland kuwaas oo ku sugan buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo weerarkaasi inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay saddex askari halka ay ku dhaawacmeen sagaal kale waxaana lagu soo furtay dagaalkaasi laba qori shan askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday qaraxyo ka dhacay shabeellaha hoose warkan iyo war kale oo ku aadan mujaahidiinta oo dagaalo culus ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin shabeellaha hoose baay iyo bakool waxaa inoo haya wararkaasi haashim rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday gaari cabdibila ah oo ay saaraayeen askar ka tirsan dowladda federaalka qaraxan ayaa si gaar ah waxa uu kaga dhacay degmada dayniile khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana halkaa ku gaaray askarta dowladda federaalka ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa halkaa ku naf waayey halkaa sidoo kalena saddex kale ay ku dhaawacmeen saddexda ku dhaawacantay qaraxa waxaa ka mid a bishaar siyaad oo horay u soo noqday taliyo urur waxaana la sheegayaa dhaawaciisu inuu yahay mid garaab ah dhanka shabeellada hoosena qaraxyo dhowr ah ayaa lagula beegsaday askarta shisheeyaha ciidamada shisheeye ee qaraxyada lala beegsaday ayaa ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo lamber lixdan waxaana halkaa ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda halka sidoo kalena lix kale ay ku dhaawacmeen lixdaa dhaawacantay saddex ka mid ah waxaa la sheegayaa inay xaaladoodu tahay mid garaab ah sidoo kale isla ciidamada shisheeye waxaa qarax lagula beegsaday deegaanka ceelwareegow ee dhacaduleedka magaalada marko waxaana qaraxaas ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye halka sidoo kalena gaari looga gubay ciidamada shisheeye isla shabeellada hoose xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toosa ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin degmada jannaale dhanka bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen askarta dowladda xabashida ethoobiya iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada xudur isla bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerareen askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada waajid dhanka bayna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal ku qaadeen askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan halka loo yaqaano xarakoobaad ee degmada diinsoor wilaayada shabeellaha hoose ayaa ka hadashay kamiin khasaare nafeed sababay oo gaari lagu qabsaday ciidamada dowladda federaalk kaasi oo shalay ka dhacay duleedka afgooye warkani waxaa inoo haya muxsin xasan a-sheykh cabdisamed abuu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka warbixiyey kamiinkii dhowaan ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ee uu isaga mas-uulka ka yahay xilli uu habeenkii xalay waraysi siinayay warbaahintan alfurqaan waaliga wilaayada shabeellaha hoose ayaa marka hore ka warbixiyey goobta uu dagaalka ka dhacay ee weerarka dhabagalka ah lagula egtay ciidamada dowladda federaalka iyo khasaarihii nafeed ee goobtaasi lagu haleeshiiyey ciidamadii dowladda federaalka ee socdaalka ahaa islamarkaana ku dhacay kamiinkii u yaalay militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta waxaa ka dhacay dagaal ama kamiin dagaal isu bedelay inta u dhexayso degmada afgooye iyo deegaanka tixsiile gaar ahaan goob loo yaqaano doonweyne ayaa wuxuu ka dhacay dagaal cadow ilaahi subana watacaala meeshiis ku socdaalay loogu dhigay khasaa'ir fara badanna ilaahi subana watacaala wuu gaarsiiyey khaniimahana waxaweyaan waa laga qabsaday dhaawacna wuu gaaray alxamdulilah ilaahna ku mahadsan inta aan xusi korno cadowga ilaahi subana watacaala khasaa'irka gaaray waxaa ka mid ah waxaa ka baktiyey lix murtad ah waxaa kaloo goobta looga dhaawacay sagaal murtad oo kaleeta goobta looga dhaawacay waxaa kale oo laga qabsaday gaadiid gaadiid kale waxyeelle ay soo gaartayna waa jirtaa sheekh cabdisamed ayaa inta uu ka warbixinayay khasaaraha la gaarsiiyey ciidamadii dowladda federaalka ee lagu beegsaday deegaanka doonweyne ayaa ka dhawaajiyey in ciidamadii laga dilay ciidanka dowladda federaalka ay daadsan yihiin beertii uu kamiinka ka dhacay isagoona tilmaamay gawaari laga furtay ciidamada la beegsaday kuwaasi oo uu ka mid yahay gaari uu ku rakiban yahay qoriga dhashiikaha dabcan kulley beertii lagu dagaalamay yaaleen medadkii iyo baktigii cadowga xooyaan ee laga dilay waxaa iidan xusid mudan in dee laga qabsaday gaadiid gaari cabdibila ah oo qori shiikale nooca loo yaqaano soomaalida u taqaano uu saaran yahay ayaa gacanta loogu dhigay oo bad qabo ayaa walaalaha gacanta waxaweyaan gacantooda soo gaday ilaahi subana watacaala ayaan ku mahadsan gaarigaas waxaa haysta adee walaalaha gacanta ku dhigay cadowgaas ayaana laga qabsaday cadowga sidaa la socoto meelahaas iyo deegaankaas inta badan waa ku socdaalaan walaalahana kamayn ayay u dhigaan sida wararka aan ku helayno wararkooda iyo bixitaankooda inay beri meesha ku socdaalayeen xali saq dhexe sideed saac walaalaha soo gaaray qorshahaas ayaanay sameeyeen ilaahay subhana watacaalaana waafajiyey wayna ku guulaysteen waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa fariin diiran iyo dhambaal bogaadin ah waxa uu u diray militariga xarakada mujaahidiinta ee furinjoogga ah kuwaasi oo had weliba taagan fagaarayaasha dagaalka ee bahgooyada ah iyagoona aanan u aabayeelaynin isbeddelka cimilada sida xilliyada qaboobaha ah iyo xilliga qoraxda kuleelkeeda laysku liso walaalaha waxaa leenahay jazaahum allahu khayran ilaahi subana wataala cimrigooda iyo caqligooda iyo waxaweyaan diintooda allah u barakeeyo diintana allah u xifdiyo waxaweyaan dadaalka ay muujinayaanna ilaahi subana watacaala ka ajirsiiyo si gaar waxaan ugu mahadnaqayaa raggii waxaweyaan saakay howlgalkaas fuliyey ee cadowga halkaas ku beegsaday iyagana waxaweyaan jazaahum allahu khayran ilaahi subana watacaala waxaweyaan diintooda u xifdiyo waxaa leenahay maanta waxaweyaan sharaf iyo cizi waxaa un ku noolaan karo qofkii diinta ilahi subana watacaala u dagaalamo oo cadowgiisana iska dhiciyo waxaa leenahay haka daalina cadowga ilahi subana inaad iska dhicinaysaan waxaweyaan muslimiinta aad difaacaysaan ku dhaqanka shareecada islaamiyad difaaca ka daalina ilaahi subana watacaalana waxaweyaan ka ajir raasada insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in mugtahay ma'waagiina iyo meesha aad waxaa u hoya doontaan qiyaamo inay janno noqon doontaan alla aan ka rajaynaynaa ugu dambayntii kamiinka ka dhacay deegaanka doonweyne ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaana lagu beegsaday qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalka oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada afgooye iyo deegaanka taxsiile ayaa waxa uu qayb ka yahay weeraro dhabagal ah oo ay had iyo goor la kulmaan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose kuwaasi oo mar waliba oo ay isku dayaan in ay tallaabo qaadaan ay u soo hoyato tacsiya in ay waayaan askar tiro badan oo iyaga ka mid ah ciidamo ka tirsan dowladda ayaa dad shacab ah ku dilay deegaan hoostaga degmada afgooye ee shabeellaha hoose sida warkaani uu ku faahfaahinayo mubaarag cumar wararka ka imaanaya duulaadka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in halkaasi ay ciidamada dowladda federaalk ku xasuuqeen dad shacab ah kadib markii khasaare culus maalintii shalay lagu gaarsiiyey weerar dhabgal ah ku qabsaday duulaadka degmada afgooye ayaa waxaa la soo warinaya in dad rayid ay ku xasuuqeen halkaasi askartan ayaa waxay qoriga r b g ku garaaceen xaafado ka tirsan deegaano hoos yimaada degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaana mid ka mid a uu haleelay guri ay degnaayeen dad rayid ah iyadoona halkaasi uu khasaare dhimasho ah ka soo gaaray gabar iyo aabbaheeda sidoo kale waxaay qoriga r b g-ga la beegsadeen gaari caasi ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah waxaana ku dhintay saddex ruux mid ka mid a dadka deegaanka oo goobjoog u ahaa dhacdadan ayaa ka warbixiyey siday wax u dhaceen guri uun shacab leeyahay dhowr macnaha ii sheeg oo ayaa ku dhacay hal gabar iyo macnaha aabaheed ayaa ku dhintay haa tobankii ayaa guriga qabsaday taban ma ridi r b g la ridiyo waa oo diyaara dabeen ma ridin wabka wuxuu ku yimid dhankan galbeed oo ka yimid tuuladu macnaha guri macnaha u dhow ayuu macnaha ii sheeg qabsaday waana baabuur ayaga ay leeyihiin roomey looga shaki qabay aa lagu tuuray ilaa iyo saddexda ay gaarayeen ayagan oo dad shacab ahaa deegaanka hadda ninba guryihiisa u xiran waxa maanaa ceelka ma shaqaynaya biyaha maanaa isheeg mala dhaaminayo dukaamada laamiga ku yaalay maqaayadaha laamiga ool waa xiran yihiin dhacdo badan ayaa imaanaysa kadib markii weerar dhabagal ay ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la eegteen askartan oo ku socdaalayay inta udhexaysa degmada afgooye iyo deegaanka tixsiile kuwaasi oo lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira naf iyo maalba inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan dhabagalka loogu dilay lix askari halka loogu dhaawacay sagaal kale waxaana laga furtay gaari cabdibilaha oo ku rakibnaa qoriga ay soomaalida u taqaano dhashiikaha siyaasi cabdinuure siyaad oo ka mid ahaan jiray hogaamiye kooxeedyadii hubeysnaa ee soo maray dalka ayaa tilmaamay in dowladda federaalka aynay weligeedba wax dan ah u hayn shacabka soomaaliyeed tafaasiisha warkaasi cali aadan ayaa soo gudbinaya siyaasi cabdinuure siyaad oo ka mid ahaan jiray hogaamiye kooxeedyadii hubeysnaaha ee soo maray dalka soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladda federaalka aanay waxba u haynin shacabka soomaaliyeed aadan madoobe iyo xasan sheekh ayaa isku fahmay danahooda gaarka ah iyagoona la daala dhacaya muwjado siyaasadeed oo kaga imaanaya siyaasiyiinta mucaaradka danaha gaarka ah ee xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu doonayo in isaga talada dalka uu gacanta ku sii hayo waxay ku heshiiyaan in danahooda ay ku wada fursadaan xildhibaanadaasuna aysan wax coda yeelan oo danahooda waxa waaye adigu siday siyaasadda u wataan inay u shaqayso soomaalida waxaa ku dhacay wax la yidhaahdo nasiib darro hawhawdaha xukuumaddu ay shacab ummad soomaaliyeed ugu maqan tahay ma jirto hadeerna horeyna uma jirin hadeerna ma jirto wakhtigii uu xasan bilaabay ololaha koowaad markuu meesha qabsaday ololaha ku bilaabay waxay ahayd inuu sidii uu usii joogi lahaa ou sii qorshayso dadka wasiirada ah oo maaragtay xasan uu magacaabay markay meelaha yimaadaan ama hoteelada waxay yidhaahdaan toban sano waa qaadanaysaa inaan joogo siyaasigan ayaa wuxuu sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay rayo tahay suuragalna aanay ahayn in xilligan la qabto isagoona tilmaamay in xitaa muqdisho ay dowladda gacanta ku wada haynin waxaan rabaa doorasho nin iyo coda waxaa weeye waa markaad meel kasta sanduuq geyn karto nin iyo cod waxaa weeye waa markaad geyn karto meesha la yidhaahdo xudur waa markaad geyn karto gobolada maamul goboleedyada caasimadahooda markaad sanduuq inta dhigto dadku isu soo dooro karaan oo dadku isku imaan karaan xaggee dowladda dhexe xukuntaa dowladda dhexe xamar adiga maanta nin iyo cod ma ka qaban kartaa kama qaban karto nin iyo cod waayo xamar macal dowladda uma dhammaystirna xaafado dowladda dhexe aan macanaha maamuladeedu ka shaqeynaya macal jiro maamulkeedu uu maaragtay ku yahay tuuga tuuga ku tegay muqdisho gudaheeda marka wax sidaas u yaala nin iyo cod marka yuu u qabanaya waa wax iska riyaa hogaanka dowladda federaalka ayaa wajahaya xaalad adag oo quus ah iyadoona ay bannaanka usoo baxayaan fishilka iyo fadeexadaha ay la daala dhacayso dowladda federaalka maxkamad ku taala dalka maraykanka ayaa xabsi tobanaan sano ah ku riday saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku eedeysay inay afduubteen muwaadin amerikaan ah warbixinta warkani waxaa inoogu waramaya zakariya cumar maxkamadda ku taalla dalka maraykanka ayaa xabsi tobannaan sano ah ku riday saraakiil ka tirsan dowladda federaalk oo ay ku eedeysay inay afaduubteen muwaadiniin amerikaan ah xafiiska xer ilaaliyaha mandiqadda koonfureed ee magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa xukun xabsi ku riday laba ruux oo soomaali ah kuwaas oo lagu eedeeyey in soomaaliya ay ku afduubteen wariye u dhashay dalka maraykanka kaas oo lagu magacaabo mekel sotemora sida lagu sheegay warka ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha amerikaanka ah cabdi yuusuf xasan iyo maxamed tahliil maxamed ayaa lagu xukumay xabsi dhan muddo soddon sano ah sababa ku aadan iyagoo geystay afduuba ka dhan ah muwaadiniin amerikaan ah oo ay doonayeen inay lacago madax furashaha ka qaataan horraantii sannadkii labada kun labaiyo tobanka ayaa wariyahan amerikaanka ah ee lagu magacaabo mekel sotomori waxa uu safar ku yimid qaybo ka mid ah deegaanada dhaca bartamaha soomaaliya gaar ahaan gobolka mudug isagoo sheegay inuu doonayo inuu barnaamijyo iyo baaritaano ka sameeyo kooxaha burcadabadeedyada iyo dhaqaalaha soomaaliya labada ruux ee ku eedeysan afduubka waryahan amerikaanka ah ayay dowladda maraykanka sheegtay inay gacanta ku dhigeen mora iyagoo ka faa'iidaysanaya hajagada ay ka hayeen dowladda federaalka maadaama midkood uu ahaa taliyo amni halka kan kalena uu ahaa sargaal ciidan intii ay hayeen waxa ay kula kaceen garaacis iyo handadaad iyagoo doonayay inay ka qaataan lacaga madax furasho ah waxaana isla wakhtiga ay waryahan ameerikaanka ah haysteen ay sidoo kale afduubteen muwaadiniin ka soo jeedaha jasiiradda shiisalis kuwaas oo ay ka qabteen xeebaha degmada hobyo ee gobolka mudug sida ay tilmaamayso xogta uu baahiyey xafiiska xeer ilaaliyaha mandiqadda koonfureed ee magaalada new york abuukaatayaasha u doodayay labadan nin ee soomaalida ah ee lagu xukumay soddonka sane ee xabsiga ah ayaa tilmaamay in habadhaqankooda ay kula macaamilayeen waryahan ameerikaanka ah uu ahaa mid wanaagsan sidaas daraaddeedna ay mudan yihiin in laga khafiifiyo xukunka waxaana raggani mid ka mid ah lagu geeyey maraykanka xeelada markii dambe ku hogaamisay inuu galo gacanta laamaha amniga ee maraykanka dowladda maraykanka ayaa galaangala dhan weliba ah waxa ay ku leedahay soomaaliya marka laga tago saraakiisheeda muuqda waxa ay soomaaliya u soo dirtaa sirdoona magacyo kala duwan wata wariyaashan ayaana ka mid ah dadka ugu firfircoon ee c i a-da maraykanka ay u adeegsato helista xogaha muhiimka ah warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa eedeyn u jeediyey dowladda jabuuti cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya muuse biixi oo ah madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa isagoo ka falcelinaya eed ay horey maamulkiisa ugu jeedisay dowladda jabuuti waxa uu dhaleeceeyey nidaamka ismaaciil cumar geelle hogaamiyaha maamulkan ayaa sheegay in jabuuti ay tahay dowlad aada ugu dhow lana macaamiisho itoobiya iyadoo ay saas tahayna ay ka xanaaqday in maamulka la baxay somalilan uu la macaamilo itoobiya sida uu hadalka u dhigay eedo aysan lahayn ayuu tilmaamay in jabuuti ay u soo jeedisay maamulkiisa isagoo dhanka kala tibaaxay in ay shir ku khayaantay dhabarkana ay ka toogatay maamulada uu shisheeyuhu ka dhisay dalka ayaa waxaa marar badan dhacday in midba midka kale eedeen u soo jeediyo iyadoo la ogyahay in haatan khilaaf xoogan uu ka dhexeeyo dowladda federaalka iyo maamulada la baxay jubbaland iyo puntland warkii alfurqaan waa nagayntaa